war qoraal ah oo ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ee loo yaqaano africom ayaa lagu sheegay in duqeyn maraykanka ay ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe ay ku dileen sargaal ka tirsan al-shabaab ciidamada maraykanka oo kaashanaya saaxiibadooda soomaaliya ayaa shalay ay ku beegnay taariikhda toddobiiy labaatanka bisha koowaad labada kun iyo labaatanka ay duqeyn dhinaca cirka ay ka fuliyeen degmada jilib ee gobolka jubbada dhexe islamarkaana ay la beegsadeen xubno ka tirsan al-shabaab islamarkaana duqeyntaas aysan khasaare ka soo gaarin dad rayid ah ku-xigeenka madaxa howlgallada ciidamada maraykanka ee qaaradda afrika ayaa sheegay in weerarka ay maraykanka ka fuliyeen degmada jilib ay ku dileen sargaal ka tirsanaa al-shabaab maraykanka ayaa waxay sheegeen in duqeynta aan wax khasaare ah la gaarsiinin dadka shacabka islamarkaana haatan ay wadaan baaritaano arrintaasi ku aadan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee maraykanka ayaa inta badan waxa ay duqeymo ka fuliyaan deegaano dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyaga oo sheegta inay ku dilaan xubno ka tirsan al-shabaab